kulan wada jira oo ay muqdisho ku yeesheen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayay kaga doodayeen mas-uuliyadda amaan idhaahda miisaaniyadda dowladda soomaaliya iyadoo halkaasina su-aalo lagu weydiiyey wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale beyli cilmi nuur oo ah xogayaha guud ee guddi isku dhaf ah oo miisaaniyadda baarlamaanka dib u eegeysa ku sameynayay ayaa miisaaniyaddan ay ka doodayaan golaha waxaa uga warramay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
miisaaniyadan dib u eegeysta ku samaynay waxa weeye miisaaniyadii laba kun iyo labaiyo labaatanka taasoo la ansixin lahaa muxuu ahaayey bishii decembar koob iyo labaatankii kadib udhac weyn baa ku dhacay because baarlamaanka doorashadiisii baa xilligaa lagu jiray maadaama baarlamaan aanu jirin xilligaa oo mogti ansixiya saddex bilood bay markaasi sharcigu ogolaanayn lagu sii dhalmo saddex bilood kadib haddana weli baarlamaankii ma uusan soo xiroonin markaa saddex bilood oo kale ayay markaasi kusii darsan oo khasab oo lagu khasbanaa in la sameeyo marka horta miisaaniyaddu waa miisaaniyaddaas weeye marka xilliga inay soo gaadheen baarlamaankii markaa uun hadda uu fadhiisto oo muxuu ahaayey dib eegis ay ku sameeyeen miisaaniyaddaas taas weye kale hadda laga doodee socotay lixdan bilood ee soo socota si sharciya loo muxuu ahaayey muxuu ahaayey loo ansixin doono loona muxuu ahaayey dharan gelin doono su-aalo adag baa ka yimid marka la eego lacagaha mashaariicda iyo dakhliga dowladda ee maaragtay qiyaasa ku salaysan maxay ahayd waxyaabaha sida gaarkaha ee maanta ugu yeela khasarada dooda weli socoto dooda waxyaabaha mogtay runtii ishuuyada taagan bay ka mid tahay ta koowaad arrinta mogtay xisaab xeebka oo laga yaabaa mogtay muddadii dheer ee doorashooyinka lagu jiray darteed iyo baarlamaankii iyo guddoonkii hore ee mogtay golaha shacbiga ma jiray oo aan si fiican u shaqaynin inaanan xisaab xidhkii la samaynin laga marka laga reebo xisaab xidhkii toddobiiyo tobankii intii ka dambaysay xisaab xidh lama samaynin haddii dhowruhu riboodyo badan buu soo saaray meelo badanna waa tilmaamo qaladaad ka jiro laakiin arrimahaasi weli laislama laislama meel dhigin oo baarlamaanka muusan muxuu ahaayey dib muusan eegin muxuu ahaayey mana mana mana gudbin marka taasa horta muxuu ahaayey ishuuyada ka mida midda kalena waxa weye miisaaniyadda hadda oo moodo moogta inay aad nambarkeegu badan yahay oo muxuu ahay marka loo eego sanadihii hore iyo wixii xaqiiqa ahaan loo xidhan jiray marka taasna su-aalo badan baa markaasi ka yimid iyo duruufaha dalku ku nool yahay dhaqaalihiisu aad u hooseeya oo aan la helin hay-adna aan hayn bajetkii moogtahay loo loo qariray aanay helin iyo moogtahay iyo numberka lasoo qoray baa markaa iskeeni waayo oo u badan mashaariic taasina markaa meelaha dooda ka timid ay ka mid ahayd iyo iyadoo ay socotay muxuuha waxyaabo dayn ah oo runtii miisaaniyadda lagu kabay oo aanan muxuu ahay golayaasha la soo saddexda arrimood baa ugu waaweynaa waxyaabaha ishuuyada keenaya dhaqaalaha soomaalidu leedahay soomaalidu ka yimaada dhaqaalaha soomaaliya waa mise dhaqaalaha runtii dakhliga gudaha ka soo xeroodaa isbedel weyn kuma dhicin ilaa laga soo bilaabo toddobiyo tobankii boqol iyo afartan boqol iyo lixdan ilaa hadda minka laba boqol buu moogta ku dhow yahay markaa oo milyan markaa isbedel weyn oo moogtay runtii la sheegi karaa runtii kuma dhicin khaasatan saddexdii sana u dambeysay wax isbedelyiba kuma dhicinba marka aad buuna u hooseeya marka loo eego dal ka soo kabanaya muxuu ahaayey burbur ka soo kabanaya in muxuu ahaayey runtii dhaqaalihiisa uu heerkaa uu gaadhsiisnaado khaasatan dakhligii gudi waa muxuu aha runtii aad iyo aad runtii u hooseeya marka waxyaabaha kale waa kab miisaaniyadeed oo dowladaha deeqaha bixiya laga filanayo iyo muxuu ahaayey hay-adaha caalamiga oo wel bank ugu horeeyo iyo african diploma bank iyo dowladda turkiga oo wax yar nagu kabta meelahaasu ka yimaadaa kabka miisaaniyadda muxuu ahay oo wax ka saboorti gareeya miisaaniyadeena muxuu ahay runtii joogtada ah wax ka kaba taasina inta soo gaadhay aad bay u yar tahay oo muxuu ilaa hadda ilaa hadda ma soo gaadhin muxuu ahay kabka miisaaniyadiina sidiisa uma soo gaadhin muxuu ahaa maadaama lagu jiray xiliyo muxuu ahay doorashiyo waxaa lagu jiray
wagaag dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa xildhibaan cilmi nuur oo magaalada muqdisho ugu warramayey wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle